arrimaha looga wada hadlay oo in badan aad ka daragsan tihiin lagu sheegay miidiyaha waxaa ka mid ahaa sida ugu fiican ee soomaaliya iyo kenya ay dib iskula jaan qaadi karaan inay soo wada ceshtaan xiriirkoodii darisnimo walaalnimo oo ku dhisan isu socodka dadweynaha ganacsi security amni iyo wixii la halmaalay kulankaas si fiican ayuu noogu dhacay kulankaas loogama hadlin loogama hadlin in arrimaha badda laisla soo qaado iyo waxa aad walwalka qabtaan intiin dambe intaas annaga idiin sheegayna safiirku waa joogaa maxaan ku rahdaa intaas uu kulankaasi ku adkaaday kulanka waxaa kaloo looga hadlay in dib loo soo celiyo waxa la yidhaahdo joint corporation commission ama j c c oo ah guddi heer farsamaa guddigaas heerka farsamo wuxuu ka shaqayn doonaa arrimaha qotada dheer oo maaragta technical ah oo kasoo baaraandegi doona sida xiriirka adkeyntiisa ee runtii hoos loogu geli lahaa waxaa weli aanu ka wada xaajoonaynaa sidii kulankaas kana ugu horeeya meeshuu ka dhici lahaa oo inta badan hadda aanu niyad ahaan iskaga raacsannahay inuu soomaaliya ka dhaco maadaama labadii hore ay ka dhaceen kenya waxaan dhinaceena ka shaqaynaynaa guddiga heer farsamo yaa nooga qayb gali doona dhinaca soomaaliya wasaaradahay ku aadan tahay waxaa kaloo isla soo hadal qaadnay guddiga inta uusan howlgelin haddii ay jiraan arrimo degdega oo soo baxa oo u baahan in laga wada shaqeeyo in wasaaradba wasaaradda dhigeeda ah ee howshaasi isla qaba isla qabtaan annaga waxyaalaha noogu horeeya muhimka noo ah waxa weeye arrimaha la xidhiira wasaaradda gaashaandhigga difaaca iyo iyo amniga wasiirka waa nala socdaa insha allah hadday noo suurta gasho maanta oo weli aan weli shaqaynayno iyo berriba howlahaas kulamo gooni gooni ah oo arrimaha ku saabsan ina inaan galno way u badan tahay intaas ayuu kulankeenu ku dhammaa waa mahadsantihiin warbixintaasa ku eg